wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo kusoo gebagabaysay tababar ku saabsan soo saarista calafka xoolaha kaas oo muddooyinkanba ka socday magaalada baydhabo tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda gees la yidhaahdo ayaa waxaa ka faa'iideystay qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada baydhabo kuwaas oo lagu baray hababka ugu fudud ee lagu barbaarin karayo cowska xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cumar maxamed cabdulaahi ayaa soo xiray tababarka isaga oo sidoo kalena hadallo dardaaran ah u jeediyey dadkii ka faa'iideystay intii uu tababarka socday noo maqaasiin oo lagu xareeyo maxay ahayd oo cawska aan u diyaarinay ayaa jirta hadda ay hawsheeda socotaa dadkaas waxaa la siin doonaa maxay ahayd oo makiinado beertooda ay ku fashaan beerta siligaa loogu soo wareejinayaa stoorkii oo maxay ahayd oo cawska ay ku keydsan lahaayeenna waa loo dhisayaa marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa wixiiba cawska beere wasaaradda inay ka warhayso si wixii taakulayn ah ay wasaaradda u taakulayso marka waxaan rabnaa inaad wasaaradda si toosa ugu xirnaataan sidaa ogtihiin cawska xoolaha waddanka aada ayuu ugu yaryahay waxyaabaha annaga nagu kalifay inaan maaragtay dadka tababar siino aan dhiirigelino waxay tahay faa'iidada uu leeyahay in la ogaado waxaa jirta soomaaliya xoole ayay dhoofisaa xoolahaas la dhoofinaya cawskooda waxaa laga keenaa qadaraa laga keenaa oo qadar nin ayaan dhihina cumaan cumaanaa laga keenaa cumaan oo dhul saxaro ah ayaa cooskii xoolaheen la siin lahaa laga keenaa taas macnaheedu waxay tahay dadkeena beeraleyda inaysan ku baraarugsanayn in cawska xoolaha faa'iidada uu leeyahay ayna ogeyn waxaan idiin sheegaya oo idinna ballanqaadaya haddii cawskaas si fiican aada u beerataan oo si fiican aada maaragtay u kaydsataan in fadhigiin la idinkugu imaanayo waxaan rabaa inaad ogaatiin in aad tihiin dad muhiim u ah bulshada badbaadinayana xoolaha qof kasta oo maanta degaankan degan qof aan xoolo lahayn ma laha haddays hadduusan magaalada ku haysanin baadiyay xoolo u jiraan waa ogtahay waa ogtihiin roobka waqti yaruu da-aa daata in la aruuriyo dadka beeraleyda saxda ah ee degmada baydhabo joogta khaasatan qaybta calafka xoolaha dadka beera daatadooda ayaan samaynaynaa waa ku hool jirnaa si hadhowdii wixii talo ah aan ay wasaaradda u bixin karto adinkana aan idinkaga dhegaysan karno wixii talo ah sidaasoo kale wixii caawinaad ah inaan idin caawin karno